warkii oo kooban wararkeena maanta waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta howlgallo ka sameeyey magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose siyaasiyiin iyo xubno hore uga tirsanaa baarlamaanadii ku-meelgaarka ahaa ee dalka soo maray oo baarlamaanka haatan u jeediyey in ay dowladda la dhisayo ay qeyb ka qaataan maxay xildhibaanada baarlamaanka ku diidan yihiin dhismaha dowladda uu soo sameeyey markii labaad ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali wafdi ka socda midooda afrika oo maanta booqday magaalada baydhabo maamulka koonfur galbeed uu bilaabay inuu tababar siiyo ciidamo cusub ciidamada axmed madoobe oo maanta xabsiga dhigay toban ruux shabaab oo wadada u galay kolonya ay la socdeen ciidamada milatariga dowladda kenya iyo weliba biyayari aada u baahsan oo laga soo sheegayo tuulooyin hoostaga degmada garbahaarey ee gobolkaasi gedo aynu ku bilaabana ee sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar waxaa maanta howlgallo laga sameeyey magaalada muqdisho iyo weliba qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose waa kan maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta howlgallo ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo weliba qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose howlgalladu waxay ahaayeen kuwo ammaanka lagu adkeynayay saraakiisha dowladda ayaa warbaahinta u sheegay howlgalladan in ay ka dambeeyeen kadib markii ay heleen xogo ku aadan in ay jiraan falal ammaan darro afhayeenka wasaaradda amniga qaranka maxamed yuusuf cismaan oo howlgallada kadib la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxa uu yidhi
sidaa ujeedaanba waxaa howlgalkan uu ka bilowday magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska dabka ilaa maxaa la yidhaahdaa aan ku tagno degmada ceelasha biyaha ama deegaanka ceelasha biyaha oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano ku dhowdhow degmada afgooye oo aan xog iyo warbixinno aan ka helnay ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ayaa ayaa howlgalladaas fuliyey oo ayagoo bartilmaameed gaara ku socda gaadiidka soo galaya magaalada muqdisho sidaa ujeedaanba waa la baaraa waa la register garaynaa nambarka qofka wado iyo foomam ay diyaariyeen hay-adda sirdoonka ayaa laga buuxinayaa waxaana la ogaanaya la xaqiiqsanaya wadaha gaarigaas of course wax badan oo ku celcelina muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay saacaday doonaan soo galaan caasimadooda saacaday doonaan inay ka baxaan laakiin kuwa sharwadayaasha ah iyo annaka waa isnaqaanaa ciidamada si gaara loo loo carbiyo oo tababarsan oo dhowraayo xaqa muwaadinka soomaaliyeed oo uu leeyahay inuu soo galo caasimadiisa kana baxo saacaduu doono og sababta ay meesha u taagan yihiin og xaqa iyo xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka soomaaliyeed iyo sharaftiisa inay ilaaliyaan ayaa loo diyaariyey oo si gaara u tababaran wacyigelin gaarana qaba ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale howlgalladan waxay ku qabteen dad lala xiriirinayo inay falalka ammaandarro ku lahaayeen dhanka kale magaalada muqdisho waxaa ku kulmay xubno horey uga tirsanaa baarlamaanka ku-meel gaarka waxayna ka hadleen khilaafka siyaasadeed haatan ka jira dalka xubnahan ayaa ugu baaqay baarlamaanka soomaaliya in xukuumadda ay meel mariyaan oo ay dalka sida hadda uu ku sugan yahay ay wax ka bedelaan meeshaad fadhidii idoo mugdiya ayaa koob iyo tobankaa xildhibaan halkaa joogta ayay maarata soo mareen iftiin yar ayaa soomaali u bilowday iftiinkaa bilowday waxaannu idinka codsanayaa wixii qaldan inaad saxdiin xildhibaanaa u tihiin laakiin inaad ka daysiin waxaa idinku dan u aragtiin ka daaya meesha waxaan odhan lahayn xildhibaanada walaalayada soomaaliyeed maanta iyagaa midida gacanta ku haya iyagaa waddanka siyaasadiisa iyo basiirkiisa cidda ugu sarrayso sharcidejiyaasheeda waa iyaga waxaan jeclaan lahayn in tanaasul fara badan ay sameeyaan cumar cabdirashiid cali sharmaarke arrin yaraa rabaa inuu soo jeediyo horta culays aad u adag ayaa ku hor yaalla waxaan leynahay marka ugu horraysa anuu ku hadlaya raggaa magaciisa ilaahigii subxaanu tacaala hay meeshii tawfiiqa ha ku waafajiyo waxaan kuu soo jeedinayaa haddee xaaladda aad u begi wayso laba boqol iyo toddobaatan iyo shan wasiir soo magacaabo xildhibaanada siina daay markaa haddaa aad u begi wayso sidaasii aan ahayn ha samaynin waa taariikhan aan rabnaa ina qorno laba boqol toddobaatan iyo shanta xildhibaan wasiirro iyo wasiir ku-xigeen hal xabo bannaanka ha uga tegin dhammaantood dhexgeli shaqeeyaadhe marka daba istaag barlamaankaba ha la waaye soomaaliyuna ha ogaato adduunkuna ha ogaado xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa cadaadis badan ku haya ra-iisul wasaaraha iyadoo ra-iisul wasaaruhu horey ula laabtay xukuumadda horey u soo dhisay haatan oo waqti weydiistay xubnaha baarlamaanka xilli ay ayagu dalbadeen in maalintii sabtida ahayd ee lasoo dhaafay baarlamaanka la horkeenay xukuumadda maxamed kaafi sheekh bukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay midowda afrika ayaa howlgallo ka waday maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo caasimada gobolkaasi baay iyadoo weliba haatan dayactirna uu ku sameeyey cisbitaalka guud ee magaaladaasi baydhabo sidoo kalena qeybo horle uu ku kordhiyey haddaba wafdigaas reer afrika ah ayaa maanta ka degay magaalada baydhabo warbixin arinkaa ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad
waxaa maanta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay soo gaaray wafdi ka socday midowda afrika oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka xafiiska midowda afrika ee arrimaha soomaaliya linda wanyate mutende waxayna barqanimadii saaka ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha shata international airport ujeedka wafdigan ay usoo gaareen baydhabo ayaana lagu sheegay inay guud ahaan ay u kuuragelayaan xaalada guud ee koonfur galbeed soomaaliya markii ay soo gaareen baydhabo waxaa si weyn oo diiran usoo dhoweeyey maamulka gobolka baay qaar ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoonka degmada baydhabo waxaana loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada baydhabo oo ay shir kula qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxay linda wanyoota ay booqatay goobo ku yaal gudaha magaalada baydhabo ay ka mid ahayeen iskuulle iyo sidoo kale goobo caafimaad waxaana sidoo kale ay booqasho ay ku tagtay cisbitalka guud ee magaalada baydhabo iyadoona warbixino ka dhagaysatay agaasinka cisbitalka waxayna sidoo kale linda wanyota ay u xaqiijisay saxaafadda inay ka wadaan cisbitalka dibudhis iyagoona sidoo kale sheegay inay dibudhiskaasi ay ka kaashanayaan midowda afrika safaaradda ingiriiska ee soomaaliya linda wanyota mutende waxay sheegtay in caafimaadka uu muhiimad gooni u leeyahay ummad weliba ayna kula dardaarmayso shacabka koonfur galbeed inay ilaaliyaan fayadhowrka caafimaadka
with our partners to make sure that there is some health support. There are health centers and people can go to hospital when they are sick.
Yeah. oo nin maartay walba kujeysan doona maartay galaan kujeysan doona ini maartay caafimaadku wana uga wado maartay galaan kujeysana leta Another area of projects is school. We want our children to go to school.
tan kal walaal kale oo baahan waliba maartay ini la helo iskuul wali fadaan maartay awlaadan iyo iniyo maartay iskooleen baahan Somali children must grow up in a, a school environment, play football, sing children's songs, read about their history, and compete in the international arena of educated people.
waliba fadaana maartay ciyaalka maartay soomaali ini maartay ka koran jawi maartay waxbarashada maartay ka koran tiida kale maartay iniyo la tartama maartay caalamka kale iniyo aqoonta kale tartama saasaan baahan leta And enjoy growing up in their own country.
aan waliba fadaana maartay iniyo maartay ka faraxsanaadaan iniyo maartay ka barbaaran wadansho waxaana sidoo kale goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitalka gobolka baay dr cabdulaahi maxamed aadan oo warbixin kooban siiyey guud ahaan martida iyo sidoo kale wafuuddii soo booqatay cisbitalka guud ee gobolka baay maanta isbitaalka gobolka baay wuxuu gaaray guulihii la filayay mid ka mid ah oo qorshaha inoogu jirtay oo ay ahayd saad ka warqabtaan isbitaalka gobolka baay waxaa bilowday dayactir guud oo ay ku wada jiraan hay-ado kala duwan oo ay rajaynayaan in muddo dhow ay soo gebagabeeyaan hadduu allidmo dayacatirkii hay-ad ka mid ah gebagabaysay dayacatirkaas oo ahaa qaybta wooshka ama musqulaha iyo waxay dhiseen ama ay sameeyeen ama ay dayacatireen saddex meelood musqul meel lagu gubo daawooyinka oo incinerator ah iyo waxay sameeyeen maxaal raday maxaal radaa meel water water collection ah waxyaaba ay sameeyeen oo biyaha lagu lagu hagaagsado waxyaaba ay sameeyeen ay ka mid tahay intaasi waxaan ugu taageeray marka british embassy safaaradda ingiriiska waxaana fududaynayay amisom simic sectionka fududaynayay sidaa darteed maanta waxay sameynayeen waxaana ay la shaqaynayeen n g o la yidhaahdo brado ay la shaqaynayeen annaga intaasa waxna la fulanaysay waxaa isla socday brado iyo amisom iyo british embassy iyagaa wadwaday wayna soo gabagabeeyeen projectiga ay wadeen sidaa darteed maanta waxay ahayd wareejintiina lagu soo wareejinayay aada ugu mahadcelinaynaa mahadcelinta koowaad waxaa iskale qaaliqeen abuuray oo noo suurageliyey inaan adduunkan waxyaabihii noo qorno aan helno si nidaamna aan ku helno dadkana taageereen waxaan leenahay waa mahadsantihiin soomaalidana taageerteen insha allah waxaan rajaynaynaa bukaanadana inay ka faa'iidaan falilahi alxamdu maxamed cabdicasiis salaad wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baydhabo sidoo kale ayaa waxa uu ku waramayaa waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad in halkaasi tababar loogu fura loogu soo gebagabeeyey ciidamo horey tababar uu ugu furay maamulka gobolka koonfur galbeed soomaaliya waa kan mar kale maxamed cabdicasiis wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka xasan maxamed xuseen eley maanta waxa uu booqasho ku tegey xero ay tababar ku qaadanayeen boqolaal dhallinyaro ah oo loo tababarayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhallinyaradan ayaa waxay ka kala yimaadeen deegaanada ku tirsan degmada baydhabo xarunta gobolka baay tan iyo intii uu magacaabay golihiisa wasiirada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxay in badan ay dardargeliyeen sidii ay wasaaradahooda ay u horumarin lahaayeen tanina ay ka mid tahay hawsha loo igmaday inay qabato wasaaradda hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka ugu horeyna waxaa goobtaasi warbixin kooban ka siiyey qaabkay u tababarayaan dhallinyaradani iyo waxa loo igmaday intuba mid ka mid ah saraakiisha tababarka siinaysa dhallinyaradani oo magaciisa lagu soo gaabiyey korneel aadan baariyo isagoona wasiirka u sharxay inta dhallinyaradan ay dhowaan ay ka mid noqon doonaan ciidamada loo soo tababaray maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale kulankaasi iyo booqashadaasi ka hadlay wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka xasan maxamed xuseen eley isagoona boqolaal dhallinyaraha kula hadlay kulankaasi iyo goobtaasi may ang mahadnageeye saraakiilii barnaamijkun ha ku shaqayti may kale ang mahadnageeye ciidamada amisom gaar ahaan haan etoobiya oo tababar an suubiye ciidamada anta ka jaro ana ka wasiira wasaarat haan amase ka maamul goboleed haan wali diyaaran ana ini walla qobano ciidamadu koonfur galbeed ini ciidamadii hor haan nagana walleen qobado ilaahay hobeera masiin ku jiifno siin magagna wala isin guntada fateen i wali hubheesan hela fadeen i wali xuquuqeesan hela fadeen masiin ku magagna masiin jiifno basiigna mayatiine dadkii badbaadi difaaca fadi soomaalinimada haddana gaar ahaan maamulkun koonfur galbeed xuduudidiisa raggii difaaca fadi bilow shaetiin maylisiin ku baahanyaa inay tababarka an qaadataan oo wanaagsan dulqaad badan muujidaan dadaal badan geliidaan dadkii laka jiifiday waddankun inay difaacaan layn diyaaryahayo etingeeka wali ku dambeeyo mas-uuliyadda soomaaliya qaadasaan gaar ahaanna may qaada doontana ciidamada koonfur galbeed booliis kubisingatin difaaca koonfur galbeed ha qaada doontaan biidin ilaahi alkariim ciida aan mahadsantiin ciida aan mahadsantiin marlamaad iyo marsadahad kooyowken iyo qada islaamowken geekalay makiirinayo doona siinqayla dhaamiyaana may oodsadaane dadkaa ku jeeda koonfur galbeed naftoocni kaalin muhiimay ku qaadaan dhallinyaradan boqolaalka deerasa oo ka jarta xaradun oo tababarsheena gebagabadeeye
ugu dambeyntii wasiir xasan xuseen eele waxa uu sheegay in dhallinyaradan tababarka qaadanaysay muddo ay dhowaan ay ka mid noqon doonaan ciidamada booliska iyo kuwa milatariga koonfur galbeed soomaaliya isagoona sheegay in sidoo kale dhowaan ay ka fureen deegaanka ceeljaal ee gobolka shabeellada hoose xeritaan la mid ay ku tababarayaan misena ay ku dhaqancelinayaan maleeshiyaadka uuna sheegay inay kuwaasina ay ka mid noqon doonaan maamulka koonfur galbeed maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir rediyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdilcasiis warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baydhabo caasimada gobolka baay sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi waxaa maanta xabsiga magaalada kismaayo la dhigay dad gaaraya ilaa toban ruux kuwaasi oo sida uu sheegay waryaheena uu dhigay maamulka axmed madoobe xabsiga haddaba waa kan axmed oo warbixintaas inoo qaadaa dhiga wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka magaaladaasu ay sameeyeen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo oo lagu soo qoqabtay dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen fala liddi ku ah dhanka ammaanka ee magaaladaasi howlgalkan ayaa waxaa laga sameeyey xaafadaha magaalada kismaayo waxaana lagu soo qoqabtay dad gaaraya ilaa toban ruux oo lagu soo eedeeyey in ay ka dambeeyeen fala liddi ku ah ammaanka magaaladaasi sargaal lagu magacaabo maxamed ciise warfaa oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka kumeelgaarka ee jubba oo la hadlayay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in gacanta lagu soo dhigay ilaa toban ruux kuwaas oo hadda lagu hayo saldhigga booliiska magaalada kismaayo si baaritaanno dheeraad ah loogu sameeyo dadka la xidhay ayaa waxaa looga shakiyey inay mas-uul ka yihiin dilil qorshaysan iyo dhibaatooyinka dhanka amniga la xidhiidha ee ka dhaca magaalada kismaayo ciidamada ammaanka magaalada kismaayo ayaa sameeyey howlgallo joogto ah oo amniga lagu xaqiijinayo iyadoo howlgalladaasina lagu soo qabqabtay dad badan oo xarakada al-shabaab lala xidhiirinayo bishii lasoo dhaafay magaalada kismaayo gudaheeda waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay macallimiin iyo dad ganacsato magaalada caanka ah iyadoo dilalkaasina lagu eedeeyey ciidamada maamulka jubba balse saraakiisha ciidanka ayaa beeniyey inay iyagu ka dambeeyeen dilalkaasi dhinaca kale dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa maanta waxay waddada u galeen kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamada waddanka kenya ee ku socdaalaya intaa u dhexaysa taabta iyo qo iyo qooqaani taabta oo qooqaani u jirta ilaa soddon kilomitir ayaa inta u dhexaysa waxaa dagaal qaraar uu ku dhex maray ciidamada kenya xoogaga al-shabaab iyadoo ila madax bannaan ay xaqiijiyeen in ciidanka kenya looga gubay halkaasi hal gaari afhayeenka ciidamada xarakada al-shabaab sheekh cabdicasiis abuw muscab ayaa sidoo kale dhankooda xaqiijiyey in dagaalkaasi ay ku burburiyeen mid ka mid ah gawaaridii dagaalka ee ay wateen ciidamada dowladda kenya afhayeenka ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in ay laadeen dhammaan askartii la socotay gaarigaasi oo uu noociisa ku sheegay kuwa qufulan oo ay wataan ciidamada midooda afrika ee amisom sheekh cabdicasiis abuw muscab ayaa sheegay in khasaaraha dhankooda soo gaara weerarkaasi uu yahay mid aad u yar islamarkaana ay dileen askar ka tirsan ciidan kenya kuna gubeen mid ka mid a gaadiidkooda dagaalkaa si kastaba arrintu haata taliska ciidanka amisom ee gobollada jubbooyinka ayaan weli wax warah ka soo saarin dagaalka khasaaraha geystay ee xarakada al-shabaab ay kula galeen inta u dhexaysa taabta iyo qooqaani axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena axmed cumar saalixi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedo sidaasi lamida ayaa waryaheena waxa uu ku warbixin ka soo diyaariyey biyo la-aan aad u baahsan oo ka jirta deegaano hoostaga degmada garbahaarey caasimadda gobolkaasi gedo waa kan mar kale axmed waxaan joogaa tuulada la yidhaahdo darley ee garbaar ay u jirto afartan kilomitr ee dhanka galbeed ka jirta waada joogaa tuulada xilli roobkadan soo dhaafnay oo abaar badan soo maray roobkan wuu ka yaraay biyahana aada waylayn meel togog ayaa laga cabjirin togogan ay go-een meel hadda xaarxaar ilaa laba mitir saddex mitir noqood camal baa hadda biyo laga soo dhirta waata goormaa biyahan ugu dambeysay oo heshaan ha biyaha marka hadda waxaa weye ilaa iyo hadda labaatan bir camal biyaha hadda waa sida iyada lagu leeyahay foosada biyaha waa siddeetan kun oo shilin soomaaliya doolar ahaana afar doolar ah dadka halkaas dadka ku nool tuulada daablega nawaaxigooda biyo la-aantan ba-an ee ka taagan deegaanka qiimahaasi ma awoodan inay iska bixiyaan ma awoodaan mana awoodi karaan xataa adduunyada dadkan ku tiirsanaan adduunyadana naaf suuq leh oo adduunyo naaf adduunyo laga gadanayo ma jira naafka ugu badan ugu badan oo la yidhahdo lacag buu galay waa shan boqoloo kun oo shilin soomaaliya foostada biyahana waa siddeetan kun adiga waad garan kartaa markaa farqiga u dhexeeya ama inta dhibaatadaas ay dhinta baaxadeeda dadka degan tuulada daadmay markii hore halkee ayay biyaha ka heli jireen waxay ka heli jireen togoga markii sanada ay fiicanta biyaha ay maraan togoga ayaa meela waxay laan jireen biyaha reeba oo garbaal la yidhaahdo garbaashaas ayay dadka ka cabi jireen biyaha marka maxaa isleedahay xilligan biyo-aantan maxaa sababa inay timaado waxaa sababaa sanada oo yaraatay oo biyo rooba fiican oo biyo maranin sida darley buraa qadiida goley ilaa rees wado dooxo burcaro maykaareeri maadaama ay kuwaas usii daran yihiin waxaa weye wax biyo oo waddankaas ka jira hoose male dadkii deegaankaas degi jirina waxayba laga jiraan soona coolcadda iyo begsharif
waata markaa dadkii xool-dhaqatada ee ku noola tuulooyinkaasi halkee ayay u hayaameen
waxaa loo hayaameen meesha la yidhaha yaaqlo iyo dhandhaable iyo qadilxaaji halkaas ayaa u dabaar qaab noocee ayay biyo hadin kusoo gaara maadaama telefoostada biyaha waxaa siisamaan lacag siddeetan kun oo shilin marka qaab noocee ayaa biyaad ku heshaan meesha hadda biyahaas laga soo dhaamiyo ilaa iyo sideed kilomitr weeye sideedaas kilomitr go-aanbaad waa lix iyo toban kilomitr saasunbaa kareetooyin baa saa ku keena biyaha marka halkee ayaa kuudhaya biyaad ka heli kartaan hal sideed kilomitr oo jirta ayaa hadda biyaha looga dhow oo hadde waxa hadde oo laga baqi oo hataa biyo caagaana loo jirta kilomitr go-aanbaad marka lix iyo toban kilomitr tuulada dabna iyo tuulooyinka miya sameeyeen ceelal gacmeedyo ama ceelasha riiga malaha riigina male ceel gacmeedyo oo hadda oo mawaax oo heelaha qodeen oo hore usoo qodeenna ma jiraan wax ceel gacmeed ma waxaa la faagfaagay oo maanta saddex beri marka laga cabdo guri oo laga tago oo meel kale sii faag wax sidaas wey dadka degan tuulada daadmay arrintan sida gaarka u saameysay biyo la-aanta imisaa ku qiyaasi kartaa ilaa iyo taasoo horta ilaa shan boqol oo qoys ilaa lix boqol oo qoys ayaa degan haddee qoysaan marka la rabo ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ruux ama kun iyo toddoba boqol oo ruux oo markaa dhisaan loo su-aashkaan jeclaan ku wadayo wuxuu tamardi xarad buulaan baan ay ka taagan tahay tuulada daabley iyo nawaaxigeeda dhinaca caafimaadka maxaa ka dhalan kara arrintan waxaa ka dhalan kara hadda naftooda waxaa ka jira cudurro fara badan oo ilaha maqaatooda sida malaariyada iyo shubanka iyo hordabka waxyaabo fara badan oo hadda ka jira mar haddii biyaha ay wasaqoodaan adee cudurna wuu imaadaya oo xagga nadaafadana waayana dee sidoo kaleeto nadaafad xumin baa maalinka haddii wasaq ay timaado cudur intay wasaq ku jirto dee cudurna ku jiraayo saratosun ballaaran ee hadee ayadii wax gacan naga siiyana ma hayno biyaha lacadaayana wasaqay biyaha maadaama ay wasaqoodaan ee awoodtan dadkaani biyuhu intuu ku yimaado ku karkarina xataa aan la haynin marka cudurrada saas ay u dilaaci karaan waxaan baan u jeedinay hay-adaha samafalka caalamka iyo iyo hay-adaha caalamiga inay gacan si degdega gargaarkaba ina gacan nagala siiyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo aan dib ugu noqonno arrimihii baarlamaanka ee waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ayaa waxa uu waraysi dheer kala yeeshay arrimaha baarlamaanka iyo waxa ay weliba xildhibaanada baarlamaanka ay ku diidan yihiin markii labaad dowladdan uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke xildhibaan maxamed cumar dalxa waa kan waryaheena maxamed kaafi oo waraysi dheer la yeeshay xildhibaan maxamed cumar dalxa
ina laba jeer uu qaatay la siiyo fursad macamka ula noqonayo wasaaradihii uu soo dhisay isagoo markaa cudurdaar raacinayo sababta u kalifaysa inuu weydiisto marwaliba extensionkaas ama maaragtay dabeerayntaas ama muddo kordhinta baan idhaahdeen waxa yeelay dadkii soomaaliyeedna way caajisayaan oo xukuumad la-aan oo hadda soo jiitamaysay tan iyo intii ra-iisul wasaarihii hore ase kalsoonida lagala laabtay oo waxa ay ku shaqaynayaan xataa ay tahay wasaaradaha hadda jira nimanka xilka sii hayo yacni raad ku mahatay sii hayayaala ama keentay taris marka ma u baahna wakti hadda maaragtay in muddada maaragtay markii la gaarabo haddana lasii dheereeyo natiijana aanan meeshii la taaban karana aanan soo bixin oo xukuumaddiisa ay hawshaadii iyada u guda badasho maadaama waktiguna gabaabsi uu yahay waxa dalka iyo dadka ay naga sugayaan ay tahay wax aada iyo aada runtii weyn maaragtay haddana marka arrimahaasi marka anoo xeerinaya waxaanuu arkayaa hade in ra-iisul wasaaruhu wixii khalabaad ee horay ama corruption ha noqoto ama faragelin ha noqoto ama yacni meelo kale isaga ay ka haystaan arrimo annaga dee aanan noo soo bandhigi karin sidii la doono iyadoo aan dareemi karno inay diri karaan ayaa waxaan baaqeena weliba aan raacinaynaa haddii cid kale ee isaga ay ku hayso cadaadiska inay hadde ay ka sii daayaan si hawshiisa oo uu ugu madax banaanaado dadka ummadda ay ka sugaysana ay u noqdaan dad beri mas-uuliyadeeda isaga xambaari kara hadday xilgudasho la-aan la yimaadaan iyo haddii waxaa loo idmaday iyada ay u yeelan waayaan karti iyo hufnaan maxaa yeelay dadka soomaaliyad way ka soo daaleen waxyaabo fara badan oon ognahay marna lagama yaabo hadba marka uu ra-iisul wasaare wax uu samaynayo inay soo baxaan dad kooxaysi maaragtay ku caanbaxay iyo faragelin xataa dadka kale ee soomaaliyeed qorshaha iyaga ay leeyihiin maadaama nidaam beeleed waxa hadda wax lagu qeybinaya ay yihiin inay farageliyaan beele aanay shaqo ku lahayn ayagoo siyaasiyiintoodii joogaan ayagoo waxbaradkoodii jooga ayagoo odayaashoodii dhaqanka jooga ayagoo maaragtay ururadoodii bulshada intii iyaga dadkaasi la siin lahaa fursadda wadatashiga ee sida uu qorayo runtii dastuurka iyo xeerka in dadaan shaqo ku lahayn xataa isku deegaan aanan ahayn inay iyagu ay soo barboodgareynayaan shaksiyaad ay ugu xilanayaan dana gaarayo ay kaleyihiin ayna ku khasbayaan xataa ra-iisul wasaaraha marmarka qaar inuu magacaabo shaksiyaadkaasi si ayaga maantay ugu fushadaan isagoo qofka wax kalsooni aanan ka haysanin dadka uu matalayo ee berina laga yaabo hadduu baarlamaanka ka doonayo inuu ka helo xildhibaanada u matala ama xataa dad dawladda kusoo xiro waan gartay ee professor dabaxa waxaan doonaynaa ilaa isagana uga digno dadka ku hayana maaragtay faragelintaas inay ka joojiyaan waan gartay marka dadkan faragelinta oo buushgaraynaya ra-iisul wasaaraha waa kuwe aad ku sheegaysa
kuwaasi baarlamaankay ku jiraan hogaanka sare dawladday ku jiraan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa weliba dadka ee maaragtay ee isdinaya inay iyaga ugu dhow dhow yihiin maaragtay hogaanka ama awoodo gaara inay leeyihiin isa siinayo ayaa ugu badan kuwa had iyo jeer iyaga nin aan shaqaba ku lahayn bulshada uu matalayo ra-iisul wasaare kala yimaadaan maaragtay meelo gaara oo ayaga marka isaga xiran yihiin intay gacanta soo qabtaan madaxtooyada maaragtay ee ayaga keena ama madaxweynaha ola taga ama gudoomiyaha baarlamaanka ola taga ama maaragtay ra-iisul wasaaraha laftirkiisa hor fariisiya
iyadoo barnaamijkeena halkiisii inooga sii socon doono waxaynu soo gaarnay xilligii aan isku macsanaameyn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aan ugu kulmi doono waa bahda wadajir rediyo oo isku duuban oo idiin leh sidaas iyo ammaano allah markaasna halkaasi isticmaala waxyaabo fara badan ee keeni kara in dadka soomaaliyeed ee arrintaasi ay dad ay geliso sida haddaba ay dhacdo eena weliba si gaara loo bartilmaameedsado dadka lais leeyahay ama aysan wax dhibaataa ay idinkaga imaan karin ama ay maaragtay dawlad jacayl ama niyadsani bar weliba iyaga loo arko haddii xataa la